الله أكبر الله inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun halkani waa deegaanka toon oo koonfur ka xigta hargeysa waxaa aas qaran loogu sameeyey allahaw naxariistee marxuun xaaji cabdikariin xuseen oo ku magac dheere xaaji cabdiwaraabe oo ahaa mudanihii ugu da-da weynaa golaha guurtida somalilan oo shalay ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada hargeysa aaska marxuunka ayaa waxaa kasoo qeyb galay kumanaan kun dadweyne ah madaxda dowladda sidoo kale xisbiyada aqalka labada gole culimo awdiin iyo sidoo kale wufuud ka kala socota deegaanka soomaalida itoobiya iyo dalka jabuuti aaska marxuunka oo aan loo kala hadhin saqiir iyo kabiir ayaa waxaa madasha ka hadlay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxaynu joognaa aaskii xaaji cabdi xuseen oo boqoliyolabaaakoobyolaaatan sana jiray naf kastooo cimri dheer maalin baa la aasayaa qof kastoo da'ooba mar baa albay ajashiisu leedahay taa ha la ogaado xaaji cabdi taariikhdiisa daqiiqada halkan laga hadin lagu soo koobi maayo wixii af soomaali yaqaanaana waa yaqaannaa waa wada ogayay taariikhdiisa ajnabiga soomaalida la shaqeeya ee yaqaanaana xaaji cabdi waa og yihiin oo taariikhdiisa qoraal iyo fideoba oo lagu hayaa xaaji cabdi waxaynu ku soo koobaynaa wuxuu ahaa samawade murtidhaariya dadwad leh ummadda isu jiida intii oo noolaana noloshiisa u huray nabadayn walaaltinimo iyo islaax ku dhammaystay waxaanay ka muuqataa aaskiisa ilaahay waxaynu uga rajaynaynaa xaaji cabdi xuseen in ilaahay qabriga u nuuro jannadii firdowse ka waraabiyo ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa inuu innagana inooga daba naxariisto wixii muslimee ka horreeyeyna ilaahay u naxariisto dhammaanteenba ilaahay waxaannu ka rajaynaynaa xaaji cabdi qoyskiisii inuu samir iyo iimaan taama ka siiyo iyo qaranka somalilan iyo soomaali oo dhan iyo wixii samaa jeceloo dhanna waa ka taxsiidaynayna dhinaca kale faysal cali waraabe ayaa isaguna halkaasi ka hadlay bismi illaahi raxmaan raxiim inaa lilahi wa inaa ilahi raajicuun inaa lilahi wa inaa ilahi raajicuun inaa lilahi wa inaa ilahi raajicuun kullu nafsi daaqatu lmowt ilaahay saasuu inoogu ballan qaaday in naf kastaba ay dhiman doonto ilahi waxaan ka baryay subxaana wa tacaala inuu jannadii ka waraabiyo kitaabkiisina gacanta midig ka siiyo janna firdowsana siiyo ayaanaga ka barinaa innaga dadkeena soomaaliyadna uu ka siiyo samari iimaan iyo cayladiisii iyo qaran ahaanba reer somalilan samari iimaan ka siiyo maanta waxaanu u baahan nahay subxaana wa tacaala cabdi xaaji cabdi ilaahay u naxariista tacab badan buu ummaddan geliyey nabadda aynu maanta samaysto joogno raggii wuxuu ahaa dhidibka u ahsiib
ilaahay naxariistoona allaha siiyo haliyeygii qarankan wuxuu ahaa haliyey qaran
iyadoo ilaa shalay si joogto ah ay u soo gaadhayeen qoyska marxuun xaaji cabdiwaraabe tacsida ay dirayaan madaxda deegaanada soomaalidu ayaa waxaa iyaguna goobta ka hadlay mas-uuliyiin ka socota dowla deegaanka soomaalida itoobiya iyo safiirka jabuuti u fadhiya somalilan anoo ku hadlaya afka dowladda deegaanka soomaalida ahna wakiilkii madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mudane mustafe waxaannu u nimid inaan ka tacsiyayno madaxweynaha somalilan shacabka somalilan iyo dowladda somalilan baa geeridii ku timid allah u naxariistee xaaji cabdikariin xuseen yuusuf xaaji cabdiwaraabe waxaan leenahay allah u naxariisto naxariistii janna allaha ka waraabiyo xaaji cabdi wuxuu ahaa nin soomaaliyeed buu ahaa meelay joogtaba soomaali buu ka baxay reesantaanka jabuuti uu joogay magaalo madaxda somalilan hargeysa waxaan ka soo qayb gallay aaskii cabdi oo caaqilkii ugu weynaa ee somalilan ee samafalaha nabadoonka soomaaliyeed xaaji cabdi waxaan leenahay anigoo ka sida fariin madaxweynaha iyaga jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle iyo marwadiisa koobaad iyo xukuumadda jabuuti iyo shicib weynaha jamhuuriyadda jabuuti oo dhan waxaan leenahay xaaji cabdi allah u naxariisto damalkii nabadda marxuun xaaji cabdi waraabe ayaa waxaa lagu qiyaasaa inuu meel baadiye ah ku dhashay sannadii kun sideed boqol iyo sideed iyo sagaashankii marxuunka ayaa ku suntanaa iskuwadka bulshada iyo beelaha wada degan isagoona labiyo toban sanno ka hor caaqil u noqday beeshiisa intaanay boqortooyada ingiriiska la wareegin queen elizabeth waxaana caaqilnimo loo cumaamaday sanadii kun sagaal boqol iyo afartankii iyadoo aan lasoo koobi karin taariikhda marxuumka waxa uu sidoo kale lasoo shaqeeyey dowladihii kala dambeeyey ee burburkii ka hor iyo kadib marxuumka ayaa waxaa lagu xasuustaa inaanu marnaba dowlad uu ku macaaridin islamarkaasina aanu dad kala geynin in uu isku soo dhaweeyo mooyaane waxyaabaha gaarka loogu xasuusto ee loogu xuso taariikhda marxuumka ayaa waxaa ka mid a in lagu qalqaaliyey in uu soo dilo ninkii aabihii dilay kadibna ay qoryo qaateen islamarkaasina uu soo dhaweeyey ninkaasi iyadoo roob da-ayo isla goobtiina uu marxuumka go-aan ku qaatay ah inaanu dilin ninkaasi aabihii dilay sidaasina lagu siiyey gabadh marxuumka ayaa waxa uu shalay ku geeriyooday magaalada hargeysa marxuumka ayaa waxaa lagu qiyaasaa tafiirtiisa ilaa sagaal iyo labaatan isagoona guursaday saddexaas sagaal mustafax sanuur v o a hargeysa